barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad caalamka ka sugan tihiinba waa maalin isniina bisha disembarna waa saddex iyo labaatan sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay tahay shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo cabdixaafi tacawil ismaaciil
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada soomaaliyeed ee ka ganacsata magaalada mombasa ee dalka kenya runtii maasha allah dhalinyaro aad fircoon baa soomaaliyeed baa maarata ka shaqaysta meeshaan aad bayna fiican yihiin maasha allah qaar reero leh iyo qaar aan reero lahaynba suuqaanaa ka shaqaynaa oo beecsharada meeshaan markitigan dhexdiis ayaa ka shaqeeyaa waxaa iibinaa sida qudaartoo kaleenta waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro naadi akhris iyo qoraal ah ka helgeliyey magaalada jigjiga heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
cusub iyo dhuldogliyo cilbaacaday ku dhalati dhigayaa geelguba cadcaday waxay ka cayaarihii iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna haddii ilaha idmo marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
nidaamka difaaca hawada ee suuriya ayaa ka hortagay gantaallo ay ku soo weerartay israa'iil islamarkaana soo riday mid ka mid ah oo ku dhacay duleedka magaalada dimashik waxaa sidaasi warisay wakaaladda wararka rasmiga ah ee suuriya ee sana afhayeenka ciidamada israa'iil oo ay la xiriirto wakaaladda wararka a f p ayaa diiday in ay ka jawaabto hadalka warbaahinta suuriya kooxda la socodka arrimaha xuquuqda aadanaha suuriya ee fadhigoodu yahay britain ayaa sheegtay in saddex qarax laga maqlay duleedka dimashik kadib markii gantaalada lala beegsaday goobaha taliska suuriya iyo iiraan waxay intaasi ku dartay in ugu yaraan laba ka mid ah gantaaladaasi ay ku dhaceen agagaarka deegaanka aqraba kooxdan ayaa sidoo kale sheegtay in baabuurta gurmadka deg dega ah ay kusii wajahnaayeen goobta gantaalada ay ku dhaceen tan iyo markii uu dagaalka suuriya bilowday sanadkii labada kun koob iyo tobankii militariga israa'iil ayaa boqolaal duqeymo ka fuliyay dhulka suuriya iyaga oo beegsanaya bartilmaameedyo iiraan ah iyo maleeshiya taageerta tehraan oo xulafo la ah taliska madaxweyne bashaar al asad
milatariga maraykanka ayaa sheegay in maanta askari lagaga dilay afghanistan faahfaahinse kama ay bixin goobta iyo qaabka loo dilay warbixinse ay soo saareen taalibaan ayay ku sheegeen in askariga maraykanka ah uu ku dhintay deegaanka aan xasiloonayn ee waqooyiga kundus taalibaan waxa kale oo ay sheegtay inay askariga maraykanka ah iyo afghaaniyiin ka howlgelaya ay miino u aaseen waddo ay marayeen badiba deegaanka jaardaala ee gobolka kundus waxaa gacanta ku haya xoogaga taalibaan halka ay dowladdu maamusho oo keliya xarunta degmada u ah deegaanka kooxda taalibaan ayaa sheegtay in askari kale oo maraykan ah uu dhaawac culisi ka soo gaadhay qaraxan waxaanay baraha bulshada soo dhigeen taysarada meydka askariga dhintay sanadkan sagaal iyo toban askari oo maraykan ah ayaa ku dhintay afghanistan dagaalkan oo socday siddeed iyo toban sannadoodna waxaa maraykanka kaga dhintay laba kun iyo saddex boqol oo askari halka uu kaga baxay dhaqaale gaadhaya hal tirlyan oo bilyan
warkii caalamka ayaa intaasi nagaga dhan waxaadna kala socoteen voice of america washington duhur wanaagsan dhegeystayaal suuqyada magaalada mombasa ee dalka kenya waxa ay ka mid yihiin meelaha ay ka shaqaystaan dhalinyaro badan oo soomaali ah oo ku nool dalka kenya dhalinyaradan ayaa shaqooyinka ay ka qabtaan magaalo xeebeedka mombasa ku maareeya noloshooda iyo midda qoysaskoodaba waryaha v o eda khadar maxamuud xareed oo dhowaan safar shaqo ku tagay magaalada mombasa ayaa warbixintan ku eegaya
si la mid ah magaalooyinka kale ee ay soomaalidu ku nooshahay ee caalamka dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada mombasa ayaa kaalin xoogan ku leh ganacsiyada kala duwan ee ka jira suuqyada mombasa marka laga soo tago suuqyada lagu iibiyo qalabka casriga elektroniga dharka iyo sarifka waxaa sidoo kale suuqyada ay ka shaqaystaan dhallinyarada ku nool magaalada mombasa ka mid ah suuqyada lagu iibiyo qudaarta iyo hilibka ee magaalada mombaso iyagoona gacan siinaya amaba caawinaya hooyooyinkooda jaamac axmed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ka shaqaysta suuqa markiti ee magaalada mombasa waxaana kala sheekaystay shaqadiisa iyo sida uu noloshiisa ugu maareeyo magacayga hadda ku bilaabo magacayga waa jaamac axmed waxaan ka mid ahay dhallinyarada markitiga oo ka shaqaysata oo qudaarta iyo noloshada ka soo saarta qudaarta iyo waxyaalo badan runtii nolosha ugu maareeya qudaarta meeshan dadka dhallinyarada aad bay uga shaqaystaan dhallinyaro badan oo soomaliland ka shaqaysata oo rag iyo dumar iskugu jira iskugu jira marka bal alxamdulillah kale nolosha lagu maarmeeya lagu maareeya marka ma magaalada mombaaso o dhan baad qudaarta halkan ka siisaan haa mombaaso dhan baa ka ganacsata meeshaan oo dadka dadka kana mombaaso ku dhaqaa markii subaxan soo- soo qaadana dadka kana sii qaata ama meelaha xaafadaha furfuka ha ahaadaan ama dadka mega ereyda oo xaafadaleeda ha ahaadaan dadka maasha allah aad bay nooga qaataan marka idinku xaggeed ka soo qaadataan beeraheed eh, ka soo qaadataan qudaartan runtii waxaa jira eh, suuq weyn oo meesha kongayaal kongayaal la dhaho eh, meeshaas ka soo qaadanaa Eh, dad waxaa jira iyagana sidoo kale meelaha beeraha ka keena aan ka qaadano marka wixii aan- wixii naga dhiman oo aanan beeraha kas- ka- aan laga soo qaadana ka soo qaadana suuqa ka soo qaadana markaasaan wax yaraan sii saarana markaas waxaan ka sii faa'idnaa ka waran waxaa ii muuqda dhallinyaro badan oo soomaaliyeed iyo maamooyin iyo gabdho badan oo iyagu suuqan ka shaqaynaya Eh, ka waran bal doorka door inta la eg ayay dhallinyaradu ku leeyihiin ganacsiga halkan Eh, runtii maasha allah dhallinyaro aad fircoon baa eh, oo soomaaliyeed baa maaragtay ka shaqaysta meeshaan aad bay u fiican yihiin maasha allah qaar reero leh iyo qaar aan reero lahaynba Marka aad bay ugu fiican tahay maasha allah suuqaan eh, wax- aad bay isfiican ugu xamaashaan wax saar fiican oo leeyihiin waxay ka mid yihiin dhallinyarada soomaalida dhallinyaro markii la dhaho kenya la dhaho dhallinyarada soomaalida ugu fircoon meesha marka ay ka shaqaysta
ilaa goormaa soo wada hawshan runtii waxaan soo waday adiga eh, muddo ani hadda hadda dhow kusoo biiray muddo lix bilood aan ku waday laakiin dhallinyaro badan waxaa jirta oo iga soo horeysa jirta soomaaliyeed oo muddo ilaa 2000-kii ilaa 99-kii ka shaqaysanaysa marka suuqan waa qudaarta bas hilibka iyo adeegyada kalena xagga lagu iibiya asagana Eh, hilibka waa ka hadda naga soo horjeeda meesha naga soo horjeeda ku yaala Eh, iyadana sidoo kale dhallinyaro dhallinyaro badan oo soomaalida wax ganacsata oo hilibka iyakana is ku- ku- ku gada marka maasha allah anaguna intaan kuna qudaarta anagu dhinaca qudaarta ku jira aniga aad baa hooyooyinka soomaalida oo la aaminsan yahay inay kaalin weyn ku leeyihiin nolosha qoysaskooda ayaa sidoo kale ka shaqaysta suuqan waxaana hooyooyinkaasi ka mid ah caasha cali yuusuf aniga magacayga caashe cali yusuf aa lay dhahaa suuqaanaa ka shaqaynaa oo beecsharada meeshaan markitigan dhexdiis ayaa ka shaqeeya marka hadda waa kaas shaqadayna waa halkaas maxaa marka iibisaan waxaa iibinaa sida qura- qudaartoo kaleenta waxaa iibinaa waxyaala aad u fara badan oo mix ah ayaa gadnaa tusaalahaan hadda qudaartan ii muuqato oo kale aan xaggeed ka keentaan oo dee kasoo idinku kasoo qaadataan Ee, qaar annaga gu- meeshaanaa ka qaadanaa suuq weynaa baasi ku yaalo kaasaa ka soo qaadanaa laakiin alaabta nairobi ka imaadaa dhinaca baara xaggeeda ka imaadaa marka ka warran bal eh, dumarka iyo gabdhaha eh, ganacsigan doorkooda intee la egyahay hooyooyinka waxaa dhihi lahay khayr allaha siiyo aad iyo aad bay u dadaaleen aad bay u shaqeeyeen raggaba boqolkiiba boqol ilmahooda ayagaa soo korsadeen haweenka macnaha een, shaqo badan ay soo qabteen ilmahooda ayagaa korsadeen way la kufeen way la dhaceen waxaan leeyahay ilaahay khayr ha siiyo inta aan waxaa samaynna waa khasaaraynaa leeyahay laakiin hooyooyinka inta badan shaqadooda ayagaa qabsadaan Sidee- ilmahooda ayagaa korsadeen sidee wax laydinka iibsadaa marka wallaahi sida wax nooga iibsado alxamdulilaahi waa ku qanacsannahay sida wax nooga iibsado waa ku qanacsannahay ma xumo xaaladdayna annaga alxamdulilah way noo fiican tahay marka wax dhibaatooyin ood mararka qaar la kulantaan ma jira may wax aan kulno oo dhib ah haba yaraatee ma jirto
marka laga soo tago magaalada caasimadda ee nairobi magaalada mombasa waxay ka mid tahay magaalooyinka ay soomaalidu ku haystaan ganacsiyo kala duwan khadar maxamuud xareed v o a mombasa
aad ayuu u mahadsan yahay qadar maxamuud xareed haatanna kaalmihii heesaha cabdixaafid maxaa inoo haysa Een, nurow heestii caweyska iyo shiribka ituma iyo weliba fanaankii xuseen anuriyo
inta ay carado barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay inta ay carado barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay la cabay caanaha labeenta leh miduna farcaday ii ku ceesheen la cabay caanaha labeenta leh miduna farcaday ii ku ceesheen wacasuu mayartana calmaday cawayskiyo shiriibka ii tumaa igdaay carado barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay igdaay carado barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay lacabay caanaha labeenta leh miduna farcaday ii ku ceesheen lacabay caanaha labeenta leh miduna farcaday ii ku ceesheen wacasuu mayartana calmaday cawayskiyo shiriibka ii tumaha cusub iyo dhuldogliyo cilbaacaday ku dhalati dhigayaa geel gubacadcaday waxay ka cabtay cilmaacaan cirfid iyo maxa saaciid caliyaalay ku caayihiin magaceel iyo ciisiley waxay ka cabtay ceel warshiik ninka lagama waayo caad carfoon ciideedan caanaagii cadley cadowuliya ceelbarab cali gaadudiya guulane cadley cadowuliya ceelbarab cali gaadudiya guulane cadale mahadaya ceeldheer galcadu warga aadi iyo cigo cadale mahadaya ceeldheer galcadu warga aadi iyo cigo wacasuu uma midana calmaday cayaartiyo shiriibka ii tumaa cadley cadowuliya ceelbaraf cali gaadudiya guulane cadley cadowuliya ceelbaraf cali gaadudiya guulane cadale mahadaya ceeldheer galcadu warga aadi iyo cigo cadale mahadaya ceeldheer galcadu warga aadi iyo cigo kucasuu uma yartana calmaday cayaartiyo shiriibka ii tumaa cusub iyo dhul coosliyo ceelbaacaday ku dhalati dhigayaa geel gubacadcaday waxay ka cabtay ceelmaacaan cirfid iyo maxa saaciid caliyaalay ku caayihiin magaceel iyo ciisiley waxay ka cabtay ceel warshiik cirka lagama waayo caad carfoon ciideedan caanaageen
wa hagaag dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laantaa soomaaliga ee v o da barnaamijkii dhallinyarada ayaad dhegaysanaysaan heestii caweyska iyo shiribka ee xuseen nuur iyow haddii aan intaas ku dhaafrin adiga akhriska iyo qoraalka ee culus ee magaalada jigjiga waxaa ku midaysan dhallinyaro dhowr ah oo u badan arday hadda wax ka barata deegaanka soomaalida etoobiya dhowaan qaar ka mid ah dhallinyaradaasi naadiga culus waxaay magaalada laascaanood ee gobolka sool kaga qayb galeen bandhigii bugaagta ee magaaladaasi wariyaha v o da ee gobolka sool cabdikariim olol ayaa haddaba waxa uu la kulmay guddoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka sugaanta ee culis axmed nuur marayare oo uga warramay waxqabadka naadigooda naadiga curus waxa uu ka dhisan yahay magaalada jiga ee caasimada dowladdegaanka soomaalida waxaa naadiga curus la aasaasay kii bishii agost keedii oo ahay runtii xilli adag naadigu waxa uu aas dhisan yahay cimrigiisu waa afar sano muddo afar sano jira waxa uu naadiga intuu dhisnaa deegaanka kusoo kordhiyay howlo waaweyn oo oguba waxaa jira naadiyadu shaqooyin kala duwan bay qabtaan oo ay ka mid yihiin qoraalka iyo akhriska bandhiga buwaagta oo kale curis ahaan maxaad ka qabataan caasimada deegaanka soomaalida ee jigjiga runtii waa naadiga curus waxaa sheegis mudan in uu wajahay dariiq ay ku daydeen ururo badan ama dhalinyaro badan waxauu kor jiraa shan magaalo oo xarunta guud ku taala magaalada jijiga iyo afar magaalo ay joogaan laamo ka tirsan naadiga curis laamahaas waxaan ka sheegi karaa magaalada dhagaxbuur magaalada dirdhawo magaalada fiiq iyo magaalada wardheer iyo xarunta guud oo magaalada jijiga shantaa magaalo ayuu naadiga curis ka jiraa shantaas wuu ka howlgalaa uu ka shaqeeyaa xirfada akhriska qoraalka sugaanta naadiga curis waxa uu kaga duwan yahay ururada kale naadiga curis waxaa ku buhoobay dhalinyaro aqoon-yahan ah oo dalka dibadiisa dalka iyo gudaha wax ku bartay iyo dhalinyaro hadda jaamacaddii ku jira dhammaantoodna midkiiba hibo ama laba hibo ilaahay isoogu daray naadigu waxa uu kaga duwan yahay ururada kale waxaanu qabanaa tartan suugaaneedno dugsiyada sare ee deegaanka baanu qabanaa tartan suugaaneed hablaha waxaanu qabanaa tartan suugaaneed u gaara hablaha deegaanka oo nagu magacdir raxaawataarko waxaanu siinaa dhalinyarta deegaanka tababaro ku salaysan hab qoraalka toobana afka soomaaliga waxaa jira oo kale aada soo bandhigtaan buugaag kala duwan oo qorayadu ay sameeyeen kaasoo aad bulshada usoo bandhigtaan bal ka horre sida aad u qabataan buugaagtaasi iyo sanadkan soo socda waxyaabaa idiin qorshaysan aad doonaysaan inaad qabataan runtii cabdikariinow naadiga curus sanadkan ka oo ah sanadkii ugu waxqabadka badnaa naadigu waxaa u qabsoomay inuu ilaahay alla noo fududeeyey inuu naadigu soo bandhigo saddex buug sanadkan ka hadduu allayna gaarsiiyo naadiga curus waxaa u qorshaysan barnaamijyo waaweyn maadaama waaya arag u yahay dhanka bugaagta maadaama uu ka qayb galay bandhigyo badan oo heer caalamiya oo ka dhacay deegaanada soomaalida waxau naadi curus qorshaynayaa in uu qabto bandhiga caalamiga ee magaalada jijiga yani jijiga international book fair waa uu qorsheynaya naado curus inuu sanadkan ka qabto waxaan rajeynayaa in xukuumadda deegaanka soomaalida ugu horeeyo madaxweyne mustafa mustafa maxamuud maxamuud cumar in uu barnaamijkan ama qorshahan naadiga curus ku fikray ka caawin doono ama u fududeyn doono barnaamijkan oo ah ka u weynaan doono sanadka insha allah aan raje inaan qabano waxaan isla qabanaynaa waan isla kaashanaynaa nin aqoon-yahana oo runtii u ololeleeya arrimaha waxbarashada akhriska qoraalka oo ku nool magaalada sweden mudane cabdirasaaq shukri carte ayaana barnaamijkaas ururkiisa la dhaho sahan iyo suugaan oo ko iyo toban sana ka aasaasan magaalada sweden baan isla kaashanaynaa waxaan rajeynaynaa in aanu sanadkan anagoo wada jir ah anagi iyo cabdirasaaq shukri carte iyo naadiga curus sahan iyo suugaan naadiga curus oo iskaashanaya inaanu sanadkan ka qabanno jijiga international book fair
fariintaad halkan ka diraysaa guud ahaan dhalinyarada iyo qoraayada iyo cid kasta maxay tahay maadaamaad hadda ku sugantihiin magaalada laascaanood bandhiga dhaqanka iyo bugaagtan aad ka qayb gashay laba fariin baan dirayaa isbarkan dhalinyarta deegaanka soomaalida halkan waxaan uga sheegayaa ama uga cadaynayaa in lagaga horeeyo dhanka akhriska ee qoraalka ilaa xad lagaga horeeyo runtii kuma baraarugsano sida dhalinyaraha deegaanada kale soomaalida ugu baraarugsan yihiin ahamiyadda akhriska iyo muhiimadda uu leeyahay qoraalka kula dardaarmaya dhalinyarta amaan u sheegayaa in ay aada iyo aada xoogga u saaraan sidii ay naftooda naftooda u bari lahaayeen balwada akhriska si ay hadhow mustaqbalkooda gasha ugu noqoto aqoontooda shakhsideed ama aqoontooda maadi ama tooda diini waxaan kaloon u sheegayaa in waxaa xusid mudan in magaalada jishiga magaalooyinka u dhadhow oo dhan laga qabtay buugfeero heer caalamiya oo intaasoo wufuud intaasoo dad bulsho ama kala duwan isugu yimaadeen laakiin weli xaruntii deegaanka oo ay ku nool yihiin dad ku dhawaad hal milyan oo qof ah inaanan weli buugfeer laga qaban marka inay si u diyaargaroobaan in ay hamigalo in ay la yimaadaan xiiso iyo carcar ay ku doonayaan ama rabitaan ay ku muujinayaan in magaalada jiga laga qabto bandhig buugaageed heer caalamiya
waa hagaaga hadalkaasinaha waxa uu dambeeyey gudoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka sugaanta ee curis axmed nuur maray yare waxa uu rameeyey wariyaha v o da ee magaalada laascanood cabdixakiin olol iminkana waa wararkii cayaaraha iyo cabdiqaadir maxamed mursal samakaab cabdiqaadir maxaa u dambeeyey aad baa umahadsan tahay cabdixafiid kulamo kala tirsan kulamo kala duwan oo ka tirsan horyaalada qaaradda yurub ayaa la ciyaaray kulamadii ugu waaweynaa ama loo hadalhayay waxaa ka mid ah tababarihii hore ee kooxda chelsea hose morinho ayaa garoonka kooxda tottenham ee hadda uu macalinka u yahay ku soo dhoweeyey kooxdiisii hore ee chelsea waxaana looga badiyey laba gool iyo waxba morinho ayaa isku dayaya inuu ka badiyo kooxdiisii hore waxaana uu maray mid ka mida waddooyinkii ay soo marsiisay isla kooxdiisii hore ee manchester united markaas oo markii uu booqday old travord looga adkaaday laba gool iyo gool xalayna guuldarro kale ayuu kala kulmay kooxdiisii hore ee chelsea laakiin sheekada xiisaha badan ayaa ah ciyaaryahankiisii hore ee frank lambard ayaa hogaaminaya kooxda chelsea waxaana sheekada ay noqotay arday macalinkiisii ka badiyey tababaraha kooxda chelsea frank lambard ayaa aad ugu tiirsan ciyaartoy aad u da'yar oo aan loo malaysan karin in kooxda ay kalsooni ka heli doonaan kuwaas oo ay ka mid yihiin abraham iyo mount waxaana abraham uu kala yimid kooxdiisii hore ee uu ka soo tegey hadda chelsea ayaa waxa ay ku jirtaa kaalinta afraad ee horyaalka ingiriiska tottenham oo kaalinta shanaad ku jirtana waxa ay u dhacday kaalinta toddobaad waxaa guuldaradii soo gaartay tottenham ay keentay in ay hoos uga dhacaan laba kaalmood iyagoo markan la sinmaya kooxda manchester united oo iyadana dhinaceedii guuldarro kala kulantay kooxda watford tottenham iyo manchester united ayaana aad isugu xiga kulamada kale ee dhacay ayaa waxaa ka mid a toddobaadkan kooxda lester ayaa guuldarro kala kulantay kooxda manchester city laakiin weli lester waxa ay ku jirtaa booskeedii kaalinta labaad watford iyo manchester united oo ciyaaray manchester united ayaa labii eber looga badiyey laakiin waxaa la isweydiinayaa manchester united oo ciyaarsiisay xitaa paul bogba oo dib u soo laabtay way awoodi weeyeen inay barbaro ka helaan kooxda watford kooxdii laga baqi jiray ee manchester united ayaa hadda u muuqata mid aad ay ugu soo dhiiranayaan kooxihii yaryaraa dhinaca iyo horyaalka talyaanigana kooxda inter milan ayaa afar iyo waxba kaga badisay kooxda yar ee genowa inter milan ayaa waxaa aad uga dhex muuqday waryahankooda ay ka soo iibsadeen kooxda manchester united romelo lukaku inter ayaa sannadkan u muuqata mid tartan adag la gelaysa kooxda yuventus waxaana hadda ay hogaaminaysaa inter ama kaalinta koowaad kula jirtaa horyaalka talyaaniga haddii aynu eegno dhinaca iyo isla horyaalka talyaanigana kaalinta saddexaad waxaa ku jirta kooxda lazio oo leh lix iyo soddon dhibcood roma waxay ku jirtaa kaalinta afraad labadan kooxood ayaana u muuqanaya kooxaha sannadkan ku dagaalami doona afarta sare inkastoo kooxda dabka yar aan shidaynin ee atlanta ay leedahay iyadana koob iyo soddon dhibcood laakiin kooxda atlanta ayaa cashir lama ilaawaan ah waxa ay u dhigtay kooxda ac milan shan iyo eber ayaana kooxdii weyneed ee ac milan oo xilli ahayd mid ka mid a kooxaha ugu awoodda badan qaaradda yurub haddii aysanba soo noqonin kooxda koowaad ayaa hadda u muuqata mid xaalad adag ku jirta waxaana la la'yahay qof kooxda ac milan badbaadiya kadib markii ay soo mareen tababaryaal kala duwan waxaa ila fadhiya nuur xasan nuur oo isagu stuudiyaha ila fadhiya aadna ula socday xaaladda ac milan ee nuur maxaa kooxdan haysta ayaa la leeyahay kooxda muddo kooban gudaheed ayay maaragtay waxaa isugu bedelay saddex milkiile berlusconi oo muddo soddon sano ah watay laguna tilmaami karo boqol iyo labaatanka sano ee jirto soddonkaas sano waxa uu ahaa kii ugu wanaagsanaa ayaa iibiyey wuxuu ka iibiyey ganacsate ganacsade shiinees ah oo aan la aqoonin halka uu hantida ka keenay deen ayuu ku iibsaday shirkad maraykan ah oo iliod la yidhaahdo ayuu ka qaatay inta badan lacagtii markii uu keeni waayena shirkadda ayaa kala wareegtay marka shantii sano lasoo dhaafana in ka badan toban tababare ayay isu martay marka waxaa lagu tilmaami karaa dhaqaale xumo iyo maamul xumo iyo ciyaartooydii waaweyneed oo marka wada tegay ayaa isugu tegay kooxdii weyneyd ee milan marka hadda waxay ku jirtaa waayadii ugu xumaa guuldarada shalan laga maaragtay tusaale ahaan loo qaadan karaa marka hadda waxaa leedahay koox boqol iyo labaatan sana jirtay nin china uu dhashay ayaa wuxuu credit car ayuu ku iibsaday diinta la qaato waxaa laleeyahay ninkii leonarda ahaa oo agaasimihii ciyaaraha ac milan ahaa hadda kooxda ac milan oo uu ka soo shaqeeyey uu kana mid ahaa ciyaartooyda wanaagsan ee somra ayuu dib u rabaa inuu uga kalluumaysto isagoo raba inuu indhaha ka rido waxaa laleeyahay hadda bakatay ayuu u rabaa b s g warkaas maxaa ka jira baketa waxaa la leeyahay wadahadallo ayaa wakiilkiisa iyo mareeyaha sbortiga b s g leonardo u wada furmay marka ninkan sanadka hore ayuu yimi milan waana laacib reer brazil ah oo dhallinyaro ah oo maaragtay aad u wanaagsan xagga kubadda ciyaaridda qadka dhexe marka leonardo qudhiisaa keenay markii uu maaragtay milan uu ahaa agaasimaha xagga sbortiga marka maadaama uu isaga keenay waxay u badan tahay inuu ka aqbalayo maaragtay in b s g uu geeyo marka waxay ku xirnaan doontaa sida milan ay u aqbasho maadaama ay marka leonardo wax naxariis ah uma hayo kooxdiisii hore ac milan b s g mar walba shaqada ayuu daacad yahay aad ayuu mahadsan yahay nuur kulamada kale ee dhacay ayaa waxaa ka mid ah kooxda yuventus ayaa lagu galgashay super copka italiya waxaana mar kale cashar u dhigtay kooxda lazio oo saddex iyo hal kaga badisay laba toddobaad ka hor ayaa sidaan oo kale yuventus cashir loogu dhigay oo lazio ayaa isla saddex iyo hal kaga badisay horyaalka seere eda waxay u muuqataa kooxda yuventus in lasoo fahmayo oo kooxihii talyaaniga ay markan iska soo dhicinayaan yuventus ayaa ahayd milkiilaha horyaalka talyaaniga siddeeddii sano ee lasoo dhaafay wararkeenii ciyaaraha anaga intaa aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal samakaabo inala socodsiinayey wararkii cayaaraha iminkana aynu eegno dhinaca heesaha mar kale waa heesta carafa iyo cawaale aadan
waxiga lagu calaameeyey maalin cadha lahaynu cafiyo farax la caadaystay subax ciida adigaa dhashiyo yuumal carafaadeen oo dhow camal samaantaada hablaha caara dheer taqaaye ayaamaha cisiga leh kuwa khayrku caane waxiga lagu calaameeyey maalin cadha lahaynu cafiyo farax la caadaystay subax ciida adigaa dhashiyo dhowmal carafaadeen oo dhow camar samaantada hablaha caara dheer taqaaye calmaday waa cawo ilaaheen carfiyo udgoonkeeda noqo laabtan ku dhugan carshigay utaalaha sakuuca dilku qoray haddii ah nasiibku calmaday waa cawo
intaasi aynu dhegeystayaal kusoo gabagabayn idaacaddeenii dhallinyarada maxamed cabdi sandheere ayaa isku soo dabariday soo saaruhu nuur ayuu ahaa anigoo cabdixaafida iyo cabdiqaadir samakaab dhammaanta iyo tan iyo idaacadda galabnimo sidaas iyo nabadgelyo